innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun allah ha u naxariistee waxaa dalka masar ka dhacday geeri naxdin leh kadib markii qoys soomaaliyeed oo lix ruux ka kooban ay mar keliya dhinteen dhacdadan ayaa ka dhacday magaalada alqaahira ee caasimadda dalka masar waxaana dadka dhintay ay ahaayeen hooyo carruurteeda aabbaha qoyska iyo aabbaha dhalay hooyada mid ka mid a ehelada marxuumiintan ayaa ka warbixinaya sida ay wax u dhaceen waxay wuxu dhaceen wiilkan nina walaalnay oo halkan dhakhtar loo keenay waxaa hayey inaanu dhalay iyo inantiisa iyo laba ciyaala dhashay iyo ninka inantiisa qaba ma garata habeenkii markay seexdeen wax hadala waan ka weynay khad kuma jiraan lambarkoodii si walba haddaan u wacdo ma dhacayo albaabka haddaad garacdo ma furayo markaa waan shakinay adugu dadaal dheer iyo baaditoon dheer oo aanu galnay kadib akhiiran albaabkii waan jabinay lixdii qofoo meydo gurigi dhex yaalaan ugu tagay jimcihii baa cid ugu dambaysay
qoyskan ayaa dhimashadooda waxaa sababay haamanka gaaska ee cunnada lagu karsado iyadoo ila wareedyo qaar ay sheegayaan in haanta oo furan laga seexday waa kan ehelka familkan oo ka warbixinaya qaabka ay u dhinteen qoyskani
sirida waxaa sababtay gaaska oo furan ayay ka seexdeen markaa dowladdu way timid si walba waa loo baadhay ilaa caafimaadkii baa yimi waxaa la sababay inay gaastaasi guriga ku furantay kadib gaastu markay furantay gurigay qabsataa qofka hawadii buu jiidaya jiidaya jiidayaa dhammaan jirka dhiigga oo dhan bay xidhaysaa akhiiran wadnugunba iskaa taagayo iyo neerfaa adigaa dhintay markaa odayga iyo inanka uu suurtaga u yahay labadaa qof baa yaro galgashay iyo inan yar mooyaane inanta iyo inan yar bartii ay jiifeen bay ku dhinteen iyo wiilkii roonaa ee odaygu dhalay inanta iyo labada caruuray dhashay waxay ka soo gureen turkiga si ay aabaheed masar ugu hayso odayga iyo inankuna wadankii bay ka yimaadeen sanooyinkii ugu dambeeyey waxaa isa soo tarayay dadka siyaabaha kala duwan ugu dhimanaya dalkan haddaba dhacdooyinka noocan ah ayaa looga baaqsan karaa in habeenkii la iska demiyo debka iyo aaladaha kale ee la isticmaalo sida korontada taa oo ay sunnada islaamku ina fartay